bilaabo cabdinuur cabdulaahi maxamed axmed weeye oo degan ganacsatada suuqa westageed horta ilaahbaa mahad iskale haddii aan ka hadlo ra'yigayga khilaafka hadda maanta taagan khilaafka wuxuu yahay waa lasoo arkay dhibaatadiisa waa lasoo arkay dowlad la-aan iyo mataqaanaa burbur buu keeni karaa khilaafkan wuxuu keeni karaa isku dhacyo badan wuxuu keeni karaa dhib aan ka soo baxnay oon kasii horey uga sii tallaabsanayno inuu dib noogu celiyo haddii aan fikirkay ka hadlo mooshinkan hadda la abaabulayo ama socdo ama dhacay haddii aan nahay ganacsatada aan ugu horey anigu aad baan ooga xunnahay aad baan ooga xunnahay waayo dhibtiisa iyo barbareenkiisa qof kasta uu garan karaa oo caqli leh waxaa kala howeeye ilaahba mahad iska leh qofku inuu ka taliyo danaha soomaaliya danaha islaamka danaha mataqaana diinta inuu qofkabu mataqaana meel kasta oo wanaagga iyo maslaxadda iyo ku jidho qofku inuu mataqaana abaaro bay fiican tahay haddii aan u leexday xagga baarlamaanka ninka ay maanta abaabulayo mooshin ama mataqaana xoog siinayo ama taakulaynayo ama mataqaana garab siinayo waa nin rabo dowladda soomaaliya inaysa horey u marin horey u socon keenayo inay mataqaana soomaaliya dib u dhacdo foolxumo iyo burbur iyo dagaal iyo iska bixin kaasna waxaa leenahay ilaahiga casaawajallaha subxaana casaawajallaha oona abuurtay hanaga qabto kii danteenna iyo dalkeenna iyo diinteenna horumar u siyaadinaya oo fikirkiisa watan ilaahay noo soo dhoweeyo marka ugu horeyso waan u mahad celinayaa wariyaasha reediyo gaalkacyo waana ku dhowahay barnaamijka magacayga waa siciid ibraahim maxamuud oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo gaar ahaan ganacsatada suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo haddaan ka hadlo barnaamijka ah mooshinka laga keenay guddoonka baarlamaanka ee soomaaliya mudane jawaari waxaa weeye qalaasaa ka taagan baarlamaanka markaan fikirkaya ka dhiibto marka koowaad ma soo dhoweynayo mooshinka iyo isqabqabsiga kasoo dhex colosamay guddoonka baarlamaanka iyo qalalaasaha maxaa yeeley dowladdan waa dowlad curduna dowladihii hore waxaa lagu yaqaanay madaxweynaha ra-isul wasaaraha inay isqabtaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay isqabtaan laakiin dowladdan waa dowlad madaxdeedii dhan ay isku duwan yihiin waa dowlad shacabku ay soo doorteen marka waan ka xumahay qalaasaha hadeer ka soo olosamay madaxda ugu sarsareysa ee soomaaliya iyo baarlamaanka golaha shacabka dhammaan wariyaasha reediyo gaalkacyana aad baan ugu mahad celinayaa mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka waxaan u arkaa ra'yi aad u xun baan u arkaa sababtu waxay tahay xildhibaanada waxaan u arkahayey inay ahayd xildhibaanadii aad u wanwanaagsanaa oo waxaan ku leeyahay soo doortay madaxweyne aan aad u jeclayn soo doortay ra-iisul wasaare aan jeclayn guddoomiyaha baarlamaankana waxa weeye nin xilkasta rugcadaa ah muddo fara badan soo shaqeeyey waxaan jeclayn marka dowladdu hadday socodbara tahay inay si fiican u orodo waa dowlad aan ku qanacsanayn oo aan u riyaaqsannahay oo aan horumar iyo mustaqbal ka doonayna marka ma doonayn in la yska horyimaado oo golihii baarlamaanka hadda laysqabqabsado oo ma doonayn waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay dowladda hore u socoto dib in loo socdo ma doonayn waxaan ugu baaqahayaa ilma adeerayaalow waxa weeye soomaaliyey waxaa loo baahan yahay dowladdu inay shaqayso inay horu socoto haddii maalin walba la isqabqabsado dib u dhac baa imaanhayo jawaarina waxaan u arkaa nin rugcadaa weligii soo shaqayn jiray dee qofka bini aadankana waa qaldabaaye haddii qalad aad ka tabanaysaan dee qaladkii idinka unbaa oge si wanaagsan in laysugu sheego dowladduna ay hore u socoto anoo magayga ah yuusuf ibraahim suubow ee ahna ganacsatada gobolka mudug ku nool waxaan halkan ka salaamayaa ugu horeyn idaacadda raadiyow raadiyow gaalkacyo dhammaan shaqaalaha raadiyow gaalkacyo waa salaamayaa waxaan halkan maaragtay fikraddeed kaga dhiibanayaa khilaafka waayahan ka taagan golaha shacabka soomaaliya khaasatan mooshinka laga keenay guddoomiyaha maxamed sheekh cismaan jawaari waxaan leeyahay dhammaan dowladda federaalka iyo golaha shacabka waxaan u sheegayaa wixii maaragtay dastuuri ah waa meeshooda laakiin guddoomiyaha shacabka waa in maaragtay fikraddaas aniga shaksiyan yuusuf ahaan way la qaldan tahay in hadda khilaaf iyo maaragtay mooshin iyo bulshin waa hore laga soo daray hadda in dib loo soo celiyo waa ay la qaldan tahay wixii horta qallaasa asagoo wax fiican magaca qallaasa naftirkiisaan ba fiicnayn wixii qallaasa oo dhan waxaan qabaa in laiska daayo soomaalida waxaan rabaa inay dibidda iska fiiriso ee dalka gudihiisa isku mashquulin gacmo wada jirbi wax ku gooyaan waa inay wada socdaan oo maaragtay cadowga dibidda iska fiiriyaan baa loo baahan yahay laakiin in ayaga isku soo jeestaan oo ayaga maartay mooshin iyo iska dabuureeg iyo mar ra-iisul wasaare laga keeno mar madaxweyne laga keeno mar jawaari laga keeno waxaas oo kale waa horaan usoo gudbin horaan usoo daalnay waa in laga gudbaa oo horey loo socdaa intaasaan fikraddeeda ku dhihi lahay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaha muxube yuusuf axmed ganacsatada gaalkacyaan ka mid ahay waxaan ogeysiinayaa dadka madaxda mooshinka ka keenayo baarlamaanka ah oo habba nin madaxa mooshinka ka keenaya yaa macnahooda annagu ma aanu fahamsanin qofku shaqadiisa hadduu gadan waayo waa in madaxda sare lagala tashadaa waa in muxuu ahaayey ta la ogaadaa laakiin annagu jawaari shaqo uu gudan waayo maanu ogin nimankiina baarlamaanka isku sheegaya oo habba lacagta qaadanaya oo habba qof mooshin ka keenaya ka tanasula bismillahi waxaan dhahaa maxamed ibraahim mooshinka waa qalad oo jawaari laga keenay mushirka wax ka dambeeyo ra-iisul wasaaraha heere saaqaadi laaluush imaaraadka ku saaqaadi laaluush isaga furmada ka dambeeya laaluush ma mucaaradka wax ku kiciyey gudoomiyaha baarlamaanka damiirka wax dhiga ka fiirso waxaad samaynaysa
walaal magacayga horta axmed aadan aadan baa la yidhaahdaa haddii ra'yigay aan ka dhiibto mooshinka laga keenay gudoomiye jawaari mooshinkaas waxaan u arkaa inuu sax yahay baan u arkaa maxaa yeelay ninba aragtidiisa ku hadlayaa aragtidayda aniga waa ila quma yahay gudoomiyaha xilkiisu gudan waayey baaldigi intaas baan ku cadayna aniga ciido faarax maxamuud wallaahi jawaari walaale waa nin maxay ahaata aan la heli karin lana quurin gudoomiyaha shacabka ee xildhibaanada hadduu yahayna waa nin dowladda federaalka soo dhisay oo tiirkeedii ah oo lama dhaafaan ah waa ninka dee waxa weeye dowladnimada iyo soomaalinimada ku taagan tahay qoladii mashinka ka keentayna aad baan anigu uga xumahay raallina kama ahi waxa weeye dowlad soomaaliyana horumar waxay u gaari waday sida qof walba loo ciqiladaynayo waxa fiican dadku inuusan dadka dhibaatayn oo soomaalinimada la eego oo dhibaatada marxaladda aan ku jirno aan ka baxno oo aanu horumar gaarno adduunweynuhu soo muslimka kale ama adduunweynaha kale horey bay u socdaan oo u tillaabsadaan in annagu marka gadaalgadaal hadba u soconno hadba nin maagno hadba wax ridno waa arrin laga fiican yahay soomaaliya kawaantoow dhibka iska daaya dowladnimadiinna iyo dadnimadiinna qaata dadnimadiinna iyo maxaa qaadataan raganimadiinna iyo sharciga islaamka dadka soomaalidaana ma fiicna in maalin walba dhib loo taagan yahay annaga shacabka waana dhibayaa aad bay dhibaato noogu tahay waxa weeye oma adkaysan karno dhibka dhibka oma adkaysan karno waxaanu jecel lahay nin kasta oo soomaaliya xil qabta inuu noo hayo oo dowladnimo aanu helno oo dowladnimada iyadu maaragtay ayna anfacdo